dhalinyaro ku nool degmada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose isla markaasna bartay cilmiga kombiyuutarka ayaa hadda waxa ay ku dhiiradeen in magaaladaasi ay ka hirgeliyaan goob lagu cilad bixiyo kombiyuutarka si ay uga maareeyaan noloshooda iyo kan qoyskooda qaar ka mid ah dhallinyaradan ku nool magaalada Dhobley oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay waxyaalaha ku dhaliyay in magaaladaasi ay ka hirgeliyaan goob lagu cilad bixiyo kombiyuutarada waan dhowahay magaceygii waa cabdulaahi caafi kumanac dheer garacde shaqada kombiyuutarada dee waa dhowr dhowr siyaabood u halaabaan waa la kala qaadaa hardware iyo software la yihahdaa marka badanaa waxay u badan yihiin dhanka hadda magaalada waxay u badan tahay dhanka hardwareka softwareka waa ku yaryaaba marka dhowr cillad baa laga bixiyaa waa software iyo hardware marka badanaa waxay kasoo halaabaan dadka qofka windowga inuu lagu shito waa software la yirahdaa xagga jaajarka hadduu ka halaabo mise qaybaha inuu shidmi waayo computerka xaggaasna waxaa la yirahdaa hardware yow muddo hadda qiyaas ahaan adiga waa labiyo toban sano labiyo toban sano dhowr sano aan baranayay iyo adiga siddeed sano hadda ku shaqaysanaya horta waxaa la yirahdaa wixii lagu dadaalo maa la gaaraa adiga atleast markii hadda koorsooyinka la bixina waa umsana ha sanad le wax ka badanna ma jirto ka yarna ma jirto waa umsanadka ah dadka loo qabtaa ciddii wax ku baranayso waa sanad sida hay-adaha hadda waxay bixiyaan hal sano le markii meelaha goobaha xirfadaha lagu barto waa hal sano labiyo toban sano baa lagu bartaa wixii ka bilowda waa practical adaa suuqa geliya meel baa furanaysaa mise dadka waa la shaq dad adig experience kaa leh oo practicalka ale baa la shaqaynaysaa maxamed cabdulaahi cabdi waxaan ku noolaa dhobley waxaan ka midahay dhalinyarada ku shaqaysata kombyuutarka cilad bixintiisa alxamdulilah biilka iyo xoogaa waan ka helnaa wax dhiban ma jiraan adigu biilka iyo xoogaa mataqaantaa wixii aan u baahanna waan ka helnaa nin kastoon isooga baahnayn xoogaa dee caawin kale oo xag dawli ahaato ama dhinac kale ahaato waxyaalo badan aan isooga baahnayn laakiin haddana adiga alxamdulilah aad baan noogu fiicanna waan anfacday baahida goobaha lagu cilad bixiyo kombiyuutarada ayaa kusoo badanaya guud ahaan gobolada dalka taas oo keentay in goob walba oo shaqo ama ganacsi looga baahdo in kombiyuutar loo adeegsado